qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho wuxuu ahaa qaraxii saddexaad ee ugu khasaaro badnaa marka loo eego dadka ku dhintay ee aadka u faraha badan haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa eegaysa waryahayaga sahra cabdi axmed soomaaliya waxaa ka dhacay qaraxyo aad u waaweyn oo qaarkood intooda badan saameyn ku yeesha dadka shacabka ah laakiinse qaraxyada la tilmaami karo ee ugu saameynta badan ee dad shacaba oo aan waxba galabsanin ay siyaabo kala gedisanay u saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah qaraxii xaruntii wakaaladii hargaha iyo saamaha ee ay deganaayeen wasaarado dhowr ah oo tan waxbarashada ay ku jirtay oo sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii bishii oktoobar lala eegtay qarax saameyn xoogan ku yeeshay arday goobtaasi u tegay inay ka helaan deeqa waxbarasho oo ay fiirsanayeen warqadahooda qaraxaasi waxa uu ahaa mid loo adeegsaday baabuur u d lagu sheegay oo ah kuwa xamuulka qaada soomaaliya walxaha qarxana si weyn looga soo buuxiyey saameynna ku yeeshay guud ahaanba goobta uu ka dhacay tirada dhimashada markaasi waxaa lagu sheegay tiro kor u dhaafaysa boqol qof qaraxii xigay uguna saameynta badnaa waxa uu ka dhacay isgoyska soobe afar iyo tobankii oktoobar labadii kun iyo toddoba iyo tobankii markaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan shan boqol oo qof islamarkaasina tiro ku dhowdhow saddex boqol ay ku dhaawacmeen labada qarax soobe iyo hargaha iyo saamaha waxa ay ka sinaayeen in baabuur xamuul ah loo adeegsaday oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey dad shacaba oo aan waxba galabsaninna lala eegtay waxaa sidoo kaleeto xigay qaraxii shalayto baabuur xamuul ah laga soo buuxiyey gaar ahaana kuwa noocyada u d-ga iyo sidoo kaleeto t m-ka oo kaleeto ah oo isgoyska ex control afgooye dad shacab ah meel ay ku badnaayeen lala eegtay markaasi oo ay ku dhinteen tiro ku dhowdhow boqol qof dadka ugu badan ee ku waxyeeloobay qaraxaasi shalay waxay ahaayeen dad shacab ah oo qaarkood ahaa arday jaamacadeed kuwo sidoo kaleeto u soo doontay goobtaasi inay ka raacaan gaadiidka dadweynaha kuwo la socday xataa gaadiidka dadweynaha oo shaqadoon aha una soo socday magaalada muqdisho maadaama wadadaasi ay ka mid tahay wadooyinka halbowlaha u ah magaalada muqdisho ee dadku ay ku kala safraan saddexdan qarax ee ex control afgooye soobe iyo xaruntii hargaha iyo saamaha dhammaantoodba waxa ay saameyn ku yeesheen arday iyo dad shacab ah asad cali cumar waa wiil dhallinyaro ah waxa uu degan yahay ex control afgooye wuxuu ii sharaxayaa sidii markii jugta ay maqleen qaraxaasi gurmadka ay ugu soo fidiyeen dadka islamarkaasina indhihiisa uu ku arkay muuqaalo argagaxle jugta markaa aniga meesha jugta markaa maqanay meesha waa ka ornay kabacdi dadkii yaacaya aa ka mid noqnay waxaana aragnay dadkii si xun u baaba-ay oo aan kala garaneyno bil-aadamka iyo dameerihii oo meesha maraayay kabacdi waxa igu yaaba waxa igu yaab badneed in dameerihii bil-aadankii iyo dameerihii aan kala aqoon weynay oo maxaa cagafkii maranaysaa dhehayna warcadka bil-aadana iska iyo malaha warcadka dameer waxa maaha waxa igu yaab badneed baabuurka baska ah oo saarnaa ardayda oo gebi ahaantoodba burburay oo maxaa kasoo saari weyna midkii gutay dhaawaci maxaa wax dhaawaci dhammaan dadkii waxaan isku daynay inaan aruurino aan kasoo bixino goobaha ay ku gubteen jiingadaha ilaa iyo dadkii ayagoo gamaaraya banaanka usoo baxaan aan caawino xataa niga waxay qabteen laba askari oo turki ah oo miidaskooda meesha aan kasoo bixino aan mudnay sidoo kale mid ka mid a dadka degan muqdisho ayaa isna mar aan weydiiyey su-aashan sidan iigu jawaabay inkastoo magaciisa uu ka gaabsaday in aan baahiyo qaraxa hergaha iyo saamaha wuxuu ahaa qarax baltilmaameed ku socday oo arday socday turkiga oo wasaaradda waxbarashada imtixaan ay ka qaaday kadibna ay doonteen natiijo ay halkaas ku baabiceen arday iyo waalidiintooda qaar ay la socdeen qaraxii kale ee afar iyo tobankii oktoobar ee ka dhacay magaalada muqdisho isagana wuxuu ahaa qaraxii ugu weynaa ee soomaaliya xanuuliska africa ka dhaco qaraxaasuu ku dhawaad kun qof ay ku baabiceen marka kii shalay asigana ka dhacay wuxuu ahay qarxii afar iyo tobankii oktoobar midka agdhow maadaama ay ahayd waddo saxmad badan oo halkaasna ay dad u socday jaamacado iyo iskuulaad iyo dad shaqo u socdayna ay ku waxyeeloobeen ay halkaas dhibaato xoog leh kasoo gaarto marka ani ahaan markaan fiiriyo afar iyo tobankii oktoobar iyo kii shalay dhacay waa isku mid oon dhihi karo laakiin maadaama khasaarahoodu ay kala badnaayeen aadan xaaji xuseen waa guddoomiyaha jaamacadda alkooneyn ee magaalada muqdisho wuxuu isbarbardhig ku sameynayaa qaraxyadan saddexda ah ee aan soo xusay qaraxyadaas horta markii u horeyso haddii aan fiirina afarta qaraxa oo ugu saameynta badan muqdisho waxaa la yidhahdaa waxay dhaceen labana bisha octoobar bay dhaceen labana bisha december oo ah bisha tobnaad iyo bisha laba iyo tobnaad midda kale laba shay baa ku taxalluuqda oo ah arday soomaaliyeed oo qaraxyadaas dhammaantood saameyn weyn ama dhibaato weyn ay kasoo gaartay sida la sheegana kii hargaha iyo saamaha dhacay arday soomaaliyeed oo dalka turkiga inay waxbarasho u aadeen rabtay baa aada mataqaana ugu baaba'do dhib weyn oo kasoo gaaray marka dowladda turkiga bay u socdeen kii afar iyo tobankii octoobar dhacay oo dad soomaaliyeed oo aada u badan ay ku la-deen waxaa la yidhaahdaa waxaa loo socday sida warbixinta ay amniga laamaha amniga ay soo saareen dalka dowladda turkiga xeradan tababarka iyo safaaradaha iyo turkiga baa loo socday baa la yidhaahdaa midkaana maanta dad turki ah baa ku dhintay oo al-shabaab ayaanan weli sheeganin qaraxan waxaa sidoo kaleeto aysan horay u sheeganin qaraxii ka dhacay soobe oo shanta boqol oo qof dadka kor u dhaafaya ee ku dhinteen haddaba kooxdu ma waxa ay ka weecdaan qaraxyada dadka shacabka ay sida weyn ugu waxyeeloobaan ayadoo markaasina ay ka baqayaan saameynta ay ku yeelan karto la joogistooda dadka gudaha waddanka iyo dagaalkooda ka dhanka ah dowladda iyo ciidamada amisom waa kan mar kale guddoomiyaha jaamacadda alkoneyn aadan xaaji xuseen waxay ila tahay in cid bini aadamho sheegan karta jariimada intaas la-eg ay adag tahay meeshaana qof kasta wuxuu rabaa inuu maaragtay dadka bulshada ah uu ku dhex noolaado marka haddii la sheegto taasi mucaaradnimo badan iyo in ummaddii ay kacdo lala dagaalamo bay gelaysaa inkastoo haddaba dhegaystayaal aan saddexdan qarax un soo sheegay oo aan xusay haddana waxaa jiro qaraxyo fara badan oo saameyn xooggan ku yeeshay dad shacaba oo aan waxba galabsanin kuwooda sida weyn loo xusi karana waxaa ka mid ahaa hooyooyin kuwa qashinka qaado ah oo subax ayagana qashinkaasi loo dhexgeliyey bam qarax xoogganna loo geystay oo meedadkooda lagu arkayay waddooyinka magaalada muqdisho dadka shacabka ah waa kuwa ugu badan ee waxyeelada ay ka soo gaaraan qaraxyada lala beegsado hoteelada iyo kuwa waddooyinka iyadoo al-shabaabna ay had iyo goorbar tilmaameedsato meelaha dowladda ay ku badan yihiin ama ay joogaan shacabkuna dabcan ay qayb ka yihiin mahadsanid zahra